Isbitaalka guud ee Dhows-Mareba ayaa inta badan waliba ka tirsan bulshooyinka ku nool deegaanada gobolka Mudug oo u socnaa bilow maalin walba bukaanno meelaha la dubay ku kooyayaan, haddana uusan inta badan kiisaska qaar aan qaabilo koronaa. Wasiirka Caafimaadka Galmudug oo booqday isbitaalka qeybo uu ka kooban si uu uga hawlgalo baahiyaadka uu qabo isbitaalka. Agaasimaha isbitaalka, Dr. Abuukar Cali Faarax, ayaa u warbixin siiyay Wasiirka Caafimaadka Galmudug ayaa sheegay in isbitaalka ku jira agab yari iyo qaybta nafaqada, iyadoo aan helno war la siiyo owlaadda nafaqa darrada ee dhasheen isbitaalka.
baahiyahaas hadda uu kuu sheegay agaasimaha waxaa noo dheer runtii haddii aan heli karno maternatig oo kale shaqo aad u badan magaalada dhinaca aad noogu soo jabtay shaqo badana socoto runtiina laba qofaa waxay ka tahay mushaari oo bii mooga ka soo gashay keer maxaa la yidhahdaa haddii la yidhaha xitaa saddexda shifti keliya ha kala galaan shiftiga habeenkii xitaa wuxuu noqonayaa marka haddii aan heli karno simog project runtii wax badan oo naga caawi lahaa oo runtii dhakhtarka qaybta ku qoran iyo maaragtay qaliimada iyo sabalay waxbaan ka heli lahayn marka waan codsanaynaa nafaqada laftirkeeda haddaan stabilization center inkastoo magaalada ku yaallo haddaan haddaan heli karno aaday u badan tahay nafaqada deegaankan runtii waa aaday noogu fiicnaan lahayd wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug doctor yaasiin jaamac iyo shaqaalo isbitaalka ka bogaaday shaqada aan hayan bulshada isbitaalka insha allah kolley bolosi ahaan saasaan ka rabnaa technical ahaan agaasima cabdiweli baa idinla jooga agaasima abuukar dadkiina idinkaa dharaan dharin doona qaabka aan rabno isbitaalka baahihiisa saan u watahayno dayactir u baahan yahay ballaarin u baahan yahay maamulkiis in laga alxay u baahan yahay tagna kalena idinkaa insha allah ka shaqaynaya saaka saas waaye haddana meel fiicanaan joognaa waa ku faraxsanahay meesha hadlay ma joogno zerona ma joogno alxamdulilah marka waxaa anaga muhiimaddeena waa inaan intaan haysanana ilaashano oo intaan haysano hadday intaan haysanaa naga burburto ama hoos naga noqoto waxaan soo heli lahaa noo taraaya waa minus one balas one aan joogaynaa hamanaa soo korin marka intaan ina hadda ku fara adeyno aan haysano
isbitaalka guud ee dhuusmareeba iyo weliba uu se ku midayaa goobaha caafimaadka oo dhowaan reedlanka hirgeliya